su-aasha ugu horreysan ku weydiina waxa weeyaan shalay waxaad u dabaaldegtay sanad guuradii koobaad ee markii lagu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda maantana waxaa soo baxday in xilka lagaa qaaday bal arrintaas iyo say ku timid noo faahfaahay
harun waa mahadsan tahay horta shalay waxaan dib u fiiriyey muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyey oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhim u ah inaan soo qabannay ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in xilkaas la iigu aamino la ii dhiibo aanan aaminsanahay si daacadnimo leh karti leh wadannimo leh inaan maaragtay xilkaas uga soo baxay oo usoo qabtay shaqadaas iyada ah haddana maaragtaa dee ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba ciddii ay ku kalsoon yihiin inay iyaga u dhiibtaan shaqadaas anigu kolleyba dad badan waa isweydiinayaan maxaa dhacay waxaa la yidhi gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa wixii maaragtay yaryar oo haddii ay jireen oo dhaliilo ah kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay iyagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabanay taasaana keentay inaan shalay u dabaaldego muddadaas sanadka ah marka go-aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday seed u aragtay waa ku fajacay runtii arrin aan filaayo ma ahayn inkastoo isbuuc ka hor aniga oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira aan ku idhi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago diyaar baan u ahay inaan iska casilo labaduba waa iga diideen markaas arrimahaas na aan ka tabanayayna waxaa la yidhi waa la xalinayaa deeta waxaa ku xigtay arrintan marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka wax ma uga sheegi karta wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqaynayo waxay la mid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas waa xog waa sir arrimaha nabad sugidda arrimaha dibadda arrimaha xooga dalka arrimo waxaa jira u baahan keliya cidda xilkaas u qaada u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso haddii aysan ku qanacsanayna ay ka tagto xilka haddii aan iyaga lagu qanacsanayna xilka laga qaado marka arrimahaas ma geli karo laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa soomaaliya meesha ay marayso halka ay u socoto maxay u baahan tahay kama hadlayno shaksi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jijiray annaga hoos baan u wada hadalnay markaas waxaan islahaa dee waa waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara laakiin nasiib daro ma aysan noqonin maadaama aan aan xilka ka tegayana de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul waana la shaqaynaynaa waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasaaradda wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga iila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub
waa gartay xiriirkiina wada shaqaynta sidee buu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ra-iisul wasaarahan ku horeyno
arrimaha dibadda in badan ra-iisul wasaaruhu focuskiisa wuxuu u badnaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha gudaha gaar ahaan wixii la xiriira doorashooyinka dabcan wasiirka arrimaha dibadda qayb baa kaga aadan arrimahaas qabashadeeda oo aan ka wada soconay sidoo kale ra-iisul wasaaraha wuxuu marar badan la xiriiraa la shaqeeyaa maaragta qolyahan bulshada caalamka gaar ahaan kuwa loo baxshay c six plus oo ay warbixino ay kala qaataan marka aan wadanka joogo ra-iisul wasaaraha shirkaas waan kala qayb galaa waan kasii tashanaa sida shaqadaas loo galaayo iyo wixii ku saabsan hase ahaatee guud ahaan arrimaha la xiriira hay-adaha caalamiga ah ururada adduunka oon ka tirsannahay siyaasadda guud maaragtay xiriirka caalamiga ah codaynta aan wadamada u codaynayno oo arrin aada siyaasad ugu jirta ah wax badan oo prime ministerka aan ka wada shaqeyno ma jirin madaxweynaha u badnaa arrintaas arrimahaas aada u danaynayay ama u daneeya
waa gartay marka noo sharax bal madaxweynaha iyo xiriirkiina kala duwanaan ma aragta uga shaqeynaa arrimaha dibadda marka xiriirkiina adiga iyo madaxweynaha suu ahaa marka
xiriirka madaxweynaha iyo aniga muddadaas sanadka ah runtii waa u fiicnaa laakiin sidaan kuu sheegay de waa jirtaa waxyaabo maaragtay lagu kala fikir duwanaan karo laakiin xiriir shaksiyan aada runtii oo xiriir fiican wey waa gartay marka dadku waxay isweydiin karaan qofka ay kala fikra duwanaadeen ma ra-iisul wasaaraha mise mise waa madaxweynaha mise waa labadooda
taas taas waxayla tahay waktigaan u daynaynaa because waxaan jeclahay sidaan kuu sheegay in arrinta aan aanan shaksiyad aysan noqonin runtii aan ka hadalno waxa waddankan u fiican iyo meesha uu socdo soomaaliya maanta runtii waa waddan ka soo baxay muddo dheer oo burbur iyo dagaal ay ku jirtay loo aqoonsaday in ay ku soo noqotay masrixii ama stagekii caalamiga ahaa maanta aan ka mid nahay wadamada aada loo danaynayo in maaragta la helo saaxiibtinimadooda iyo codkooda saakadan qaar ka mida diblomaasiyiinteenna waxaan ka wada hadlaynay electionka soo socda iyo sidaan ololaha ugu geli lahayn in soomaaliya ay ka mid noqoto xubnaha wareega shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaan amniga iyo nabadda ee ee africa shaqadaas saakaan hayn oon oon ka wada hadlayna waxaa kaloo aan aan u diyaar garoobeynaa in soomaaliya ay ka mid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay toban xubnood oo wareegta ahaa jirta haddii dadaal badan aan gelinana runtii arrintaas waa ku guuleysanaynaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddex labaatan iyo afar labaatan iyo shan inaan aan fariisano halkaas labadaas arrimood keliya haddii soomaaliya ay ku guuleysato soomaaliya waxay cod weyn ku lahaanaysaa kow arrimaha soomaaliya taagan oo aada la socotid sida aan african unionka iyo iskugu haynay fikradaha kala duwan oo aan wadnay oo taas wayna sii xoojin lahayd midda labaad soomaaliya waxay ka dhigaysaa dee waddan markaas haddaba sida aan uga mid nahay golaha xuquuqul insaanka united nationka in aan talada wax ka soo jeedino wax ka talino oo soomaaliya ay leadershipka yeelato ama ha ahaato heer qaaradda africa ama ha ahaato heer un-ka iyo adduunka oo dhan marka annaga halkaasaan hiigsanaynaa taas wey waxaan rabno waxa aanaan rabin soomaaliya waxaa weeye inay dhacaan wax qalalaase amni darro keeni kara waxaan taasa taasa noo daran waxaan rabnaa soomaaliya in sida maaragtay doorashooyinka u socdaan inay hore u socdaan loo carcargeliyo ee dhaqso doorashooyinkaas ay u socdaan marka aniga taasaan u jeedaa waa gartay doorashooyin doorashooyinka miyaad danaynaysaa xildhibaannimo ama jago madaxweynenimo
doorashada xildhibaannimada horaan u sheegay meelo badanna ka sheegay waa danaynayaa taas markeeda ayaan maaragtay fiirinaynaa tan madaxweynenimada sidoo kale horaan uga hadlay hadda ka hor waan tirtamay haddana waktiga ay ugu habboon tahay oo ilaah yidhaahdo ayaan maaragtay usoo istaagi doonaa wa garta aan ku soo laabto arrimaha xilka qaadistaada iyo xilligan haddaan arrintaa mar kale ku weydiiyo go-aanka in xilka laga qaado ado kolley waxaa laga yaabaa inaad macluumaad aanaan haynin inaad hayso go-aankaas ma wuxuu ka yimid madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha
harun waxaan aaminsanahay inuu ka yimid madaxweynaha laakiin waxay ku taallaa oo sheegay arrintaas ra-iisul wasaaraha
waa gartay intaan lagu dhawaaqin xilka qaadistaada ma laguu sheego ma laguu wacay ma laguu sharaxay sababta
maya
maxaad taas ka akhrisan kartaa
wallaahi taas hadda waxay ku fiican tahay su-aalahaas in la weydiiyo madaxda sare laakiin anigu dee maamul waa soo hayay dad waa la soo shaqeeyey sidaas maaragtay wax ma yeeli lahayn dadka waxaa fiican in maaragtaa lala hadlo loo sharaxo laakiin nasiib darro ma dhicin runtiina hadda anigu hadda wax aan abaal iyo wanaag ahayn oo aan tirsanayo maba jirto because fursad waxaan u helay inaan soomaaliya heerkaas ugu shaqeeyo waxaana nala shaqeeyey diblomaasiyiin runtii naftooda iyo maalkoodaba u huray oo adeegidda dadkooda iyo dalkooda waxaanan gaarsiinay shaqadaas meeshii ugu sarraysay oo ugu fiicnayd ee wakti yar intaas gudaheeda lagu gaarsiin karo in aan hogaaminayey ama ka mid ahaa tiimka shaqadaas qabtayna runtii sharaf weyna ii tahay marka taasaan jeclahay inaan focuskayga saaro wixii noo hagaagay oo noo qabsoomay ayna noqonin dhowrkii saacadooda ugu dambeysay legasiga ama waxa waxa laga xusuusan karo maaragta shaqadaas horey muddo dheer baan soo shaqaynayay dalka diyaarno oonu ahay inaan shaqadaas aan sii wado oo maaragtay aan halkaa kasii wado capacityga iyo sida ay ku imaan doonta iyo waktigeeda ilaaha garanaya laakiin kolleyba anigu diyaar baan u ahay dalkiina usii shaqeeya